haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaad laaha ee hambalyada iyo heesaha oo ay halkan si wada jira inogala socodsiin doonaan ibraahim xasan daandure iyo weliba nuur bukhaari
kulatu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada ee heesaa waxaana idin soo jeedinaya toddobaadkan nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray dhambaalka ugu horreeyey daanda wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah aabayaasiin cismaan caraale iyo nabadoon faarax nabadoon cismaan caraale eed muxibi cismaan caraale iyo eedda jawaahir cismaan caraale eedda nadiife cismaan caraale iyo eedda xaawe cismaan caraale ayeeye aamino nuur muuse iyo nafisa yaasiin cismaan maxamed yaasiin cismaan iyo cabdirasaaq yaasiin cismaan dhammaan dadkaas waxay halkan hambalyo meher oo farxadi ku dheehan tahay uga dirayaan lamaanaha kale ah cismaan yaasiin cismaan iyo fatxi jaamac maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan hoteelka jubba markii ay taariikhdu ahayd sagaalka bishan disembar labada kun koob iyo labaatanka waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer maxamed aadan maxamed sacad muuse xasan faarax maxamed ceydiid axmed aadan axmed khadar sacad ismaaciil maxamuud cumar cusmaan iyo maxamed cabdi aadan iyo nawaal yuusuf cilmi hoodo aadan ibraahim maxamed xasan mataan injineer axmed cabdiraxmaan iyo maxamed koosaar cali iyo cabdicasiis maxamed dhammaan dadkaasi waxay tahniyad gaarsiinayaan khaali jaamac aadan iyo muna bedel yuusuf oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin allaha ka dhigo meherkiina mid idin horseeda guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay asxaabta kale ah maxamed abuukar caseyr marka maxamed iimaan cabdiqaadir yuusuf maxamed balaag waa cabdiqaadir maxamed yuusuf aan idin saxo oo aan inaan aqaane maryan sheekh cabdi iyo bashiir cali daahir waa akhyaartii raadiyo jowhar shukri cali daahir iyo cabdulqaadir maxamed iimaan iyo habboon maxamed cusmaan cabduqaadir xasan maxamed iyo farxiyo yuusuf cumar cali maxamed warsame iyo caashe cabduqaadir axmed axmed maxamed shariif iyo sacdiyo muuse nuur cabdulaahi xasan maxamed iyo hindiya sheekh xuseen cabdalla maxamed abuukar caseyr iyo maryan xaaji shucayb cabdikariim cumar macaaliin hibe maxamed cabdulaahi maxamed yuusuf macalim iyo xasan cabdulaahi maxamuud oo ku magac dheer go sports saaxiib aad baan kuu salaamayaa dhammaan asxaabtan waxay hambalyo aroos u dirayaan sahare sharmaarke cabdi iyo cabdulqaadir axmed cumar yuuslin oo sagaal iyo tobankii bishan disembar ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ayaan leenahay ubad kheyr qabana allah idinku arsaaqo aamiin dhambaalkan hambalyada nuuro waxa uu nagu yimid hooyo xamdiyo shariif xuseen iyo ayeeyo mune axmed tarush iyo cabdalle cali suufi iyo hooyo ifraax maxamed tarush iyo waxay yidhahdeen xuseen cabdalle cali suufi iyo sihaam maxamed taruush faadumo cabdulqaadir suufi iyo habaryar samiiro rajac deyow xuseen cabdalle habohani rajac iyo maxamed deeq cabdalle cali suufi safiyo colow yuusuf iyo xakiimo sharaawe amiiro maxamed faarax samiiro axmed omar iyo safiyo sharaawe najme axmed cumar dhammaan waxay jecel yihiin iyagoo isku duuban inay taanid gaarsiiyaan saare sharmaake cabdi iyo cabdiqaadir axmed cumar yuslin oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbashii barooq kala kulma aamin ayaan leenahay heestaa aan idiin soo qabanayna waa hees uu qaado axmed rasta
شاعر dahab iyo xariir kayd doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa marwa daacado qudir naxda dumar laga xishaaye mar wadaacado ku diirnaxaa dumar laga xushaa dahab iyo xariir kay doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa darajada aduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku daga darajada aduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku daga ku dakeeya oo arooska aan ku dagaa ku dakeeya oo arooska aan ku dagaa ku dakeeya oo farxiyooy ku dagaa ku dakeeya oo faraxooy ku dagaa ku dakeeya oo ducaneena helaa reer lagu dagoho lagu dhiigsadaha daaci laga baryaha reer lagu dagoho lagu dhiigsadaha daaci laga baryaha geesigii dadaka doortayba dadab lala galaaye geesigii dadaka doortaba dadab lala galaaye deeq iyo wanaag u doonaba dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa geesigii dadaka doortay baan dadab lala galaa geesigii dadaka doortay baa dadab lala galaa deeq iyo wanaag uu doonaya dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa darajada aduun dad iskuursada ku dakaynaya karaska ku dagaa darajada aduun dad iskuursada
waxaan filayaa in heestaasi aad ka wada hesheen haatanna haddii aan dib ugu laabanno warqadihii aad inoo soo dirteen hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay adeer cabdi sangaab dhoore iyo qoyskiisa adeer caray sangaab dhoore iyo qoyskiisa adeer cabdiweli sangaab dhoore iyo qoyskiisa adeer mawliid sangaab dhoore iyo qoyskiisa adeer axmed catoosh dhoore iyo qoyskiisa adeer daadax catoosh dhoore iyo qoyskiisa iyo adeer cali calas dhoore iyo qoyskiisa adeer jaamac catoosh dhoore iyo adeer farxaan catoosh dhoore adeer bilo sangaab dhoore iyo adeer mustaf sangaab dhoore adeer bedel sangaab dhoore iyo liibaan cabdidaahir jaamac cabdidaahir iyo bile faarax farasle aadan faarax farasle iyo asxaab kale oo fara badan waxaa dhammaan dadkani oo isku duuban ay halkan uga hambalyeynayaan cabdimahad cabdulqaadir catoosh iyo aasi maxamed yuusuf oo meherkooda uu ka dhacay magaalada caabudwa gaar ahaan xaafadda waaberi ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qaban allah idinku arsaaqo aamiin dhammaalkana waxa uu nagu yimid dhotor maxamed jaamac idriis iyo marwadiisa iyo dhotor nimco cabduqaadir axmed aadan waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba gaarsiinayaan dhotor maxamed waaberi iyo dhotor sabaax xaaji maxamed yuusuf oo meherkooda uu ka dhacay gobolka saaxil magaalada berbera dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay heesta ma rabtaa aroos waxaa ku luuqeynaya maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sale
inan yahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu way raacsan tahay mise dantaydan kaa raada raada mise dantaydan kaa raada raada rugo bal talihi sidaad ku raalli tahay sheeg mise dantaydan kaa raada raada mise dantaydan kaa raada raada rugrogo bal talihi sidaad ku raalli tahay sheeg dhulku roob leh maysio xaareed dhulku roob leh aysio xaare marxaabane ma rabtaaro
heestaasi la yaabka lahayd hambaliyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday daanda waxaana inaga soo gaartay dhammaan ilmo cadaawo jimcaale maxamed iyo dhammaan ilmo ciiro jimcaale maxamed eedo jamaad geelgoob iyo iyo caruurteeda eedo falas geelgoob iyo caruurteeda iyo eedo foos geelgoob caruurteeda canab cilmi geelgoob iyo caruurteeda beello khaliif geelgoob iyo sadaam iyo sagal iyo faadumo quubey deeqo maxamed ikraam cabdulaahi yuusuf iyo maxamed faarax qubi iyo ciise cali iyo jimcaale maxamed fahmo jimcaale maxamed ubax jimcaale maxamed dhammaan dadkaas oo kala jooga ethoobiya sacuudi carabiya baris south africa cuba uganda iyo muqdisho iyo beledweyne waxay halkan uga hambalyeynayaan cilmi cabdulle geelgoob iyo marwadiisa najax cabdi cismaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana nuleenaha bay yidhaahdeen wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhammaan reer ou sulub barre iyo hooyo xaliimo ou sulub barre iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo carruurteeda iyo odageeda iyo cabdiweli faarax barre maxamed faarax barre iyo dhuux axmed xuseen iyo suleymaan sheekh xasan injineerka iyo ugaas siciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow ugaas xasan madnuur dhammaan asxaabtaasi waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan bile faarax barre iyo yurub axmed xasan oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaana doolow wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi bile faarax ducaduna waa xaggeena leeyihiin cabdulaahi allah ka dhigkiisu weynaada waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta saddexaadan dhegeystayaashan u soo qabanayna waa anmu u diidaa iyo xalimo qalif bogool
midkii aan darteenad iib jire intii aan doon islahaa dowdhaafu midkii aan darteenad iib jire intii aan doon islahaa dowdhaafu marae ou daayacay danta idilawey u daayacay danta idilawey carmuu idida idayacayon ku daalaa amaan darxumoyo dhibdhibantahay onda ka cawmaa carmuu idida idayacayon ku daalaa amaan darxumoyo dhibdhibantahay onda ka cawmaa dabadeed nuqcaa duqunti ee cidlacaada ka dabaldheegaceesay dabadeed noqdaa doqonti ee cidilcaada ka dabaaldeega ciise midkii aan darteenad iib jire intii aan doon islahaa dowdhaafu marae midkii aan darteenad iib jire intii aan doon islahaa dowdhaafu marae ou daayacay danta idilawey u daayacay danta idilawey carmuu idida idayacayon ku daalaa amaan darxumoyo dhibdhibantahay onda ka cawmaa carmuu idida idayacayon ku daalaa amaan darxumoyo dhibdhibantahay onda ka cawmaa dabadeed nuqcaa duqunti ee cidilcaada ka dabaaldeega ceesay dabadeed noqdaa doqonti ee cidilcaada ka dabaaldeeg dhambaalkan waxaa uu nuur nooga yimid dr daahir jaamac muuse daljir iyo abaadir cabdi xuseen iyo xasan cabdi xuseen iyo axmed daahir siciid ducaale xasan nuur ow cabdi iyo xasan cabdulaahi cali iyo maxamuud faarax shardi iyo maxamed ibraahim sulub waxaana ay hambali gaadsiinayaan badri ow yuusuf xasan iyo badra maxamed cali oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa aamiin ayaan anu u raaciyay dhambaalka gacanteeda ku jira waxau naga soo gaaray dadka kale ah aaba yaasiin cismaan caraale iyo nabadoon faarax nabadoon cismaan caraale eeda muxubi cismaan caraale eeda jawaahir cismaan caraale iyo eeda nadiife cismaan caraale dhambaalkan mar kale ayuu ugu soo laaftay waxaa kaloo ku jira ayay aamiine nuur muuse iyo nafisa yaasiin cismaan iyo maxamed yaasiin cismaan cabdirasaaq yaasiin cismaan dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambaliyo meher halkan ugu dirayaan cismaan yaasiin cismaan iyo fatxi jaamac maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan hotoolka jubba waxaan leenahay arooskana soo dedejiyey isku waara ubad khayr qaban alla hadan kala siiyo aamiin dhaandabal noo soo qabo heesta ugu dambaysay aan barnaamijka ku soo xiri doono
heesta ugu dambaysan dhegeystayaal barnaamijkeena idiin soo qabanayno waa gufaaco iyo maxamed sulaymaan heestaasina waxaa ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyada heesaha intaan markaaba kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
isku hadshee inta aan guntadii wawla rooray gudubtiin qabaa garan waaye isku hadshee intaan guntidii la rooray gudubtiinin qaba garan waaye aniguna garaadkii kaa gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi wayde aniguna garaadkii kaa gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi wayde dhibta aan geelaayanaay gargaari mayside gudurkaan habeenkii dhaxanta iyo guura awada gudume angilayanay gargaari mayside durkaan habeenkii dhaxantay guura aada gudume naqtan gumiyochii dhaalbyagaadhi wayday waquuladoorta sidaa geel horweyne naqtan gumiyochii dhaalbyagaadhi wayday waquuladoorta sidan geel horweyne gelinnaismataago welimaan dhiyoobine waloo garaaba hoggaabinaaye agalimaadaaygo gelinnaismataago welimaan